Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan Doctor Xuseen Bashiir Xirsi ayaa qalab caafimaad ku wareejiyay sodon iyo afar xarumood oo caafimaad oo ku yaala magaalooyinka Hargeysa, Boorama, Burco, Oodweyne iyo Balli Gubadle. Qalabkan ayaa waxaa ka mid ah kombiyuutarro, printerro, iyo agab casri ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo tayada xog ururinta caafimaadka iyo in lagu tayeeyo xafiisyada kaydinta xogta caafimaadka. Madaxa mashruuca Damal Caafimaad ee Maamulka Somalilan, Doctor Maxamed Yuusuf Cali oo Cali, ayaa ka warramay muhiimadda qalabkan iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
kulankeenu waa kulan kooban ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu qalab guddoonsiino een, afar iyo soddon xarumood oo gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan ka kooban oo loo iibiyey qalab wasaaraddu ay usoo iibisay qalab ee, loogu talagalay in kor loogu qaado adeegyada caafimaadka gaar ahaana xagga xogta oo HMIs de- een, unitku ay ay mas-uul ka yihiin marka qalabadaas iyo waxaynu ugu talagalnay kolley waxaa sharaxi doonaa een, een, een, mas-uuliyiinta iga dambeeya haddii la idhaahdo laakiin waxaan u mahadnaqaynaa een, qeybaha kala duwan ee wasaaradda ee qalabkan intii la soo iibinay waa markii labaad ee aynu qalabkan guddoonsiinayno Ee, shan iyo lixdan xarumood ayaynu guud ahaan qorsheynay inay- afar iyo lixdan xarumood inaynu guud ahaan siino qalabka Een, dhowr bilood ka hor waxaynu guddoonsiinay sagaal iyo labaatan xarumood maantana waxaynu guddoonsiinaynaa afar iyo soddon xarumood oo goboladii degmooyinka ah Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan, Doctor Xuseen Bashiir Xirsi, oo qalabkan ku wareejiyay xarumahan caafimaadka ayaa kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan isla markaana ay ilaaliyaan bulshadana ugu adeegaan.
Een, alxamdulilah horta ilahay mahadi weeyey Een, laba qodob baan ka dhawaajinaya oo iska dardaarana mid waa midoo wixii aynu helo horta inaan la raajinin oo dee si deg dega loo wareejiyo oo deegaamadii si dhaqsaa u gaadho Een, taa horta waan ku dardaarayaa sadawix hadduu inagu raago oo dee hore u bixi waayo dee waxay noqonaysaa maad aragtay behind bay noqonaysaa oo dee la- een, waa waa loo baahan yahay wixii Een, ta labaad marka adeegii la gudbiyo ee xarumihii caafimaadka loo gudbiyo waa in iyagana la isticmaalaa oo de xogtii oo dhaban aynu helaa lagana daba tagaa runtii taana dee wasaaradda caafimaadkay saaran tahay Ee, qalabkii oo shaqaynaya oo haddana dee aan xogtii la helin dee dhibkeedu leeyahay marka wixii inuu inoo shaqaynayo oo dee la- maaragtay laga dhabeeyey taana waa in maaragtay aynu si fiican maaragtay looga howlgalaa oo waa raasamaal marka ay wasaaradda caafimaadku leedahay shacabku leeyahay somalilan in wixii la xafido oo la dhaqaaleysiyaa laynooga baahan yahay Qalabkan lagu wareejiyay xarumahan caafimaadka ayaa door muhiim ah ka qaadanaya tayeynta xog ururinta la xiriirta caafimaadka iyo horumarinta xarumaha caafimaadka maamulka Somalilan.